iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee yoxanaa xerada adhiga runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii aan xerada idaha illinka ka soo gelin ee meel kale ka soo fuulaa kaasi waa tuug iyo wax dhece laakiin kii illinka ka soo galaa waa adhijidhka idaha illinjoogaha ayaa isaga illinka ka fura iduhuna codkiisay maqlaan idihiisana magacyadooda ayuu ugu yeedhaa oo dibadduu u kaxeeyaa markuu kuwiisa wada saaro wuu hor kacaa iduhuna way raacaan waayo codkiisay garanayaan nin qallaadna raaci maayaan laakiin way ka cararayaan waayo codka kuwa qallaad garan maayaan masaalkaas ciise ayaa kula hadlay iyaga laakiin ma ay garan waxyaaluhuu kala hadlayey xaggooda adhijirka wanaagsan haddaba ciise ayaa mar kale ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay waxaan ahay illinkii iduhu ka soo galaan kuwii horta yimid oo dhammu waa tuugag iyo waxdhacayaal iduhuse ma maqlin waxaan ahay illinka haddii qof uun xaggayga ka soo galo wuu badbaadi doonaa wuuna soo geli doonaa oo bixi doonaa daaq buuna heli doonaa tuuggu wax kale uma yimaado inuu wax hado oo dilo oo halleeyo mooyaane aniguse waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan waxaan ahay adhijirka wanaagsan adhijirka wanaagsanu wuxuu naftiisa u bixiyaa idaha daraaddood kan ciidanka ah oo aan adhijirka ahayn iduhuna aanay kuwiisa ahayn kolkuu arko yeyda oo soo socota wuu ka tagaa idaha oo ka cararaa markaasay yeydu qabsataa oo kala firdhisaa iyaga wuu cararaa waayo isagu waa ciidan un oo idaha waxba kama gelin waxaan ahay adhijirka wanaagsan waan garanayaa kuwayga kuwayguna waa i garanayaan sida aabbuhu ii garanayo anna aan aabbaha u garanayo oo naftaydana waan u bixiyaa idaha daraaddood ido kale ayaan leeyahay oo aan kuwa xeradan ahayn kuwaasna waa inaan keenaa waxayna maqli doonaan codkayga oo waxaa jiri doona adhi keliya iyo adhijir keliya sidaas daraaddeed aabbuhu waa i jecel yahay waayo naftaydaan bixiyaa inaan mar kale qaato ninna igama qaado laakiin anaa iska bixiya waxaan leeyahay amar aan ku bixiyo waanan leeyahay amar aan haddana ku soo qaato amarkan waxaan ka helay aabbahay yuhuuddu haddana way kala qaybsameen hadalladaas aawadood badidood waxay yidhaahdeen jinni buu qabaa wuuna waalan yahay ee maxaad u maqlaysaan qaar kale waxay yidhaahdeen hadalladaasu ma aha kuwa nin jinni qaba jinni miyuu indhaha u furi karaa nin indhala ciise oo yeruusaalem joogay wakhtigii iidda daahirinta macbudka waxay ahayd iidda daahirinta macbudka xagga yeruusaalem waxayna ahayd wakhtiga qabowga ciisena wuxuu dhex socday macbudka xagga balbalada sulaymaan yuhuuddu haddaba waxay isugu soo urureen hareerihiisa oo ku yidhaahdeen tan iyo goormaad shaki nagu sii wadi doontaa haddii aad masiixa tahay bayaan noogu sheeg ciise ayaa ugu jawaabay waan idin sheegay idinkuse ma rumaysnidiin shuqullada aan magaca aabbahay ku sameeyo ayaa ii marag fura laakiin ma rumaysnidiin waayo idahayga ka mid ma ahidiin idahaygu codkaygay maqlaan waanan garanayaa iyaga wayna i raacaan oo waxaan iyaga siiyaa nolosha weligeed ah weligoodna ma lumi doonaan oo ninna kama dhufsan doono gacantayda aabbahaygii i siiyey iyaga ayaa wax walba ka weyn oo ninna kama dhufsan karo gacanta aabbahay aniga iyo aabbuhu mid baannu nahay colaaddii yuhuudda markaasay yuhuuddu haddana dhagaxyo u gurteen inay dhagxiyaan ciise ayaa ugu jawaabay shuqullo badan oo wanaagsan ayaan idinka tusay xagga aabbahay shuqulladaas keebaad igu dhagxinaysaan yuhuuddu waxay ugu jawaabeen shuqul wanaagsan aawadiis kugu dhagxin mayno laakiin caytanka aawadiis iyo inaad adigoo nin ah ilaah iska dhigayso ciise wuxuu ugu jawaabay miyaanay ku qornayn sharcigiinna waxaan idhi idinku waxaad tihiin ilaahyo hadduu ilaah kuwii hadalkiisu u yimid ku sheegay ilaahyo oo qorniinkana lama jebin karo ma waxaad ku leedihiin kii aabbuhu quduus ka dhigay oo xagga dunidu u soo diray waad caytantaa waayo waxaan idhi wiilka ilaah baan ahay haddaanan samayn shuqullada aabbahay ha i rumaysanina laakiin haddaan sameeyo in kastoo aydnaan i rumaysanayn shuqullada rumaysta inaad ogaataan oo garataan in aabbuhu igu jiro anna aabbaha aan ku jiro sidaa aawadeed mar kale ayay dooneen inay qabtaan wuuna ka baxsaday gacantooda haddana wuxuu u baxay webi urdun shishadiisa ilaa meeshii yooxanaa markii hore ku jiray isagoo dad ku baabtiisaya meeshaasuuna joogay oo qaar badan baa u yimid isaga waxayna ku yidhaahdeen runtii yooxanaa calaamo ma samayn laakiin wax walba oo yooxanaa ka yidhi ninkan run bay ahaayeen kuwo badan baana halkaa ku rumaystay isaga